Qoysaska ku nool kaamka barakacayaasha ah ee ku yaalla degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyadoona ay soo food saartay xaalado bini'aadanimo oo aad u adag. Qoysaskan oo badankood kasoo hayyaamay gobollada dalka ayaa isugu jira kuwa ay saameysay fatahaadihii ka dhacay dalka iyo sidoo kale kuwa markaasi dhibaato kala kulmay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka. Duruufaha ugu daran ee dadkan wajahayaan ayaana waxaa ka mid ah cunto la'aan iyo sidoo kale xaalado caafimaad oo ka jira kaamamka qaar maadaama aysan haysan xarumo caafimaad. Qaar ka mid ah qoysaskan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey duruufaha ay wajahayaan iyagoona codsaday in si degdeg ah gargaar loo soo gaarsiiyo.
mayn baa hagnaa raashingaan baa hagna sokora fadaan sariira fadaan bariisa fadaan bura fadaan gogola fadaan biyo fadaan alaab maagungaan baa hagna ba'da oo mandharka da'ooy monote saaradaan buushate saaradaano baa hagna gargaarka ilaahaya ku fadaan muslimiinta ku fadaan antaasa aan baahagna udura nahaay daawida aan baahagna aha wala dabkalika shididaw binaame booditeede ya an bahaana madiin bana walana bursadooy meeluna dab walka shididaana mahaysan lacag oo dhuhulka gaydaana mahaysan dhibaataysanna dhibaatadana ilaahay noo qaado kor muslimiinta gargaarka ilaahay noo qaado korta antaasa aan baahagna dad masaafur oo dhibaato qabo ana koow antun dhayuudhe walaa jiditaan oo kadhamadi mashaquu baahi ana weed sida abaaradaani dhiidi hoolo ma qabn walu nahayna mele begelka bershay deelay oodoo qaadi baahina dhamaayo hoyt may fadaanayna hanu noole ilaahayna nooleeyay dhibaatadaas agabn walaa owlaad ah dadtaboo kadhamadi insaablaawu hunkurinay noo dhamaayo hadda halku owlaada mulataaga jiifta dhabaata un guri suuysiyi wal dabla saaran waysa inta fafadhida wal qarsano waysagna musqul ma qabna bii waraab ma qabna baad ma qabna gogol ma qabna mulata fafeediyin dhahangana dhamaay hogolku qulqulohay intaas dhabcee nahayt shan iyo toban cisho halkaan joognaa shan iyo tobankaas cisho oon joogno bii iyo baad waxaa cunno waxaa cabno ma haysano dadkaan qaxootiyaalkan kalenta waxaa meesha uu yaalo tubooyin iyo biyo iyo halkaas ugu suran biyo xataa meysano shan iyo toban cisho halkaan joognaa shan iyo toban cisho halkaan joognaa waa ka gacan baa iga jaban xamar haddaa imaanin kulle abaartii aan kasoo orodnay oo badar soo weyne oo biyo laheen oo nolol laheen oo ilmihii xamar lasoo galnay xamarkii haddaa imaanin amaba baadiyadii ka darantaanba isdhahanaybo meeshin wax hadda hayad oo maantana soo kor istaagtay oo wax naxariis oo gargaar noo fidisa male musqulo ma laha biyo ma laha nolol ma laha bakaarahaas iyo dhulkaasaa maalintii layska soo wareegaa mar maxaa waay bakaariya lagu dhex jira xabada iska dhacaayo maxaa la dhahaa ilmihii qof oo maanta kuu daryeelaayo male oday waayo fara laguma haayo inuu kunti inuu nool yahay fara laguma haayo musqulo ma haysano biyo ma haysano nolol ma haysano habeenkii oo bakaarahaas kiila bariis laga soo helo ama goobta xalooley lasoo helo ilmahaas waa loo kariyaa haddii bakaari wax laga soo waayna ilmihii kuley uun si been loogu sheega ilmihii waa la iska siixiya marka ayadaas mafalka walaalaheena muslimiinta waxaan ka codseynaa si deg deg oo il naxariis leh inay nagu soo fiiriso